bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbi wasalam amaa bacdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii alkelimu طayib lisheikh اlislaam ibni teymiya raximah اllahu tacaala adkaarta salaada ku saabsanaan joognay oo aan ka hadlaynay waxaan soo gaarnay xadiidka camaar ayaan soo gaarnay ayb xadiidkii waxaan soo gaarnay xadiidu camaar ibni yaasir radia allahu canhu wa can caطaa ibni saa'ib can abiihi qaal sallaa binaa camaaru bnu yaasir ayaa na tujiyey oo salaad naga bixiyey na tukiyey salaatan salaad ayuu na tujiyey fa awjaza waa soo gaabiyey salaadii uu soo gaabsaday fa qaala lahu bacdu lqowmi dadkii qaarkood baa waxay ku yidhaahdeen laqad khafafta waad fududaysay ow amase awjazta waad soo gaabisay asalaata salaadii fa qaala wuxuu yidhi amaa calaa daalika arrintaa hadday tahay amaa calaa daalika arrintaa aad sheegteen haddii ay tahay faqad dacowtu fiihaa salaadaa dhexdeeda waxaan ku ducaystay bidacawaatin ducooyin samictuhunna aan ka maqlay min rasuulilaahi rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam sidaa haddaad leedihiin anu waaba ducaystay buu yiri salaadda dhexdeeda ducooyin baanba ku akhriyaba nebiga aan ka maqlay sala allahu aleyh ali wasalama falamaa qaama markuu istaagay tabicahu rajulun nin baa raacay min alqowmi dadkii ka mid ah fa sa'alahu wuxuu weydiiyey can idducaa'i ducadii buu su-aalay halkaa marka waxaa laga qaadanayaa in dadkii salafka ahaa ee taabiciintii iyo inay aada ugu dadaali jireen inay asxaabta ka faa'iideystaan markii hore waxaa weeyaan ducaan ku akhriyey buu yidhi ducadii maxay ahayd cilmi waaye marka arrintaa iyadaa marka wuu su-aalayo wuxuu yidhi ducadaa maxay ahayd buu leeyahy nacam marka in cilmiga la weydiiyo dadkiisa oo laga keensado inay aada u wanaagsan tahay nacam waxaa kaloo laga qaadanayaa salaada nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabta iyo inay dhexdhexaad inay ahayd nacam oo salaad dheerna inaysan ahayn sababtaa fa awjaza salaaddii waa soo gaabiye arkaantii ka tegay ma ahan dabcan macnaheeda ilaa salaad lama dhihi kara markaas sharci ahaane yacni waxaa weeyaan salaad dhexdhexaaduu tukaday waay oo arkaanteedii waxeedii o dhanna leh fa qaala waxa uu yidhi camaar markaa ducadiibu u sheegayaa allaahuma bicilmika alghayba wa qudratika cala alkhalq allaahuma yaa allaahu allow bicilmika alghayba ogaashadaada algheyba qeybka aada og tahay wa qudratika iyo awooddaada cala alkhalqi khalqiga korkooda aada awood ku leedahay axyiinii marka cilmiga alle iyo qudrada allow ku tawasulaa marka labadaa sifo cilmiga aada qeybka og tahay wa qudratika cala alkhalqi iyo awoodda khalqigaaga aad ku leedahay axyiinii ilaahu inooley maa calimta alxayaata inta aada og tahay noloshu khayran lii inay aniga ii khayr badan tahay ilaahu inoole yacnii intaad og tahay noloshu inay ii khayr badan tahay ayb ilaahay da hore uu ogaa cilmigiisu waa azali dabcan wa tawafanii ilaahu i oofso idaa calimta haddaad og tahay alwafaata wa tawafanii ilaahu i oofso idaa calimta alwafaata geerida intaad og tahay khayran lii inay aniga ii khayr badan tahay idaadan darfiya waay hadda nacam ayb oo shardi hadda shardiya ma laga laqbeynayo nacam ayb haddaa og tahay yacni saa i yeel yani haddaadan ogeyn aa imaa karta ma og tahay marka taas si aan loo dhihin idaada darfiya waay marka nacam caynina saas u dhahayana ayb watawafanii i oofso idaa calimta alwafaata yacni maa calimta alwafaata nolosha intgeerida inta aada og tahay khayran li inay ii khayr badan tahay allaahuma yaa allaahu allow inii asaluka waxaan ku weydiisanayaa khashyataka cabsidaada fi lgeybi qeybka aan kaaga cabsado iyo washahaadati iyo yacni maqnaanshada aan kaaga qeybka aan kaaga cabsado iyo washahaadati iyo joogitaanka xaadirka aan kaaga cabsado wa as'aluka ilaahu waxaan ku weydiinayaa kelimata alxaqi xaqa inaan ku qowlo yacni macnuhu saasuu u dhacaya wa as'aluka waxaan ku weydiinayaa waan ku weydiisanayaa kelimata alxaqi xaqa kelmaddiisaan ku weydiisanayaa ayb ay attakaluma bilxaqi inaan xaqa ku hadlo ayb oo taas aada iwaafajiso waay ayb fi ridaa yani fi ridaa ay fii waqti ridaa waqtiga raalli ahaanshada iyo walqadabi iyo carada waqtigeeda labadaasba in aan kelimad xaq aan ku hadlo labadaas waqti maxaa yeeley haddii qofka ridaha uu ka bato carada hadday ka badato waxaa laga yaabaa in hadalkiisu uu yacnii sawaabka uu ka tago iyo xaqa uu ka tago marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam isaga dabcan caradiisa iyo iyo ridihiisaba waxaan kheyr ahayn nebiga maba sheegaye haddana laakiin annagaaba usii baahanba marka soo ma garanin wa asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa kelimata alxaqi xaqa kelmadiisa inaan ku qowlan ku hadlo fi ridaa raalli ahaanshada iyo walqadabi iyo carada markaan caraysanayo markaan raalliga ahayba wa asaluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa alqasda dhexdhexaysi fi lfaqri faqri iyo walghinaa iyo hodantinimo dhexdhexaad faqrigu haddii uu xadka ka baxana dhibaatou keenayo inuu xaaraan ku geliyaaba laga yaabaa iyo meelaan fiicnayn inuu ku geeyaa laga yaabaa iyo balaaye iyo waxbaas inuu kugu qasbo nacam walghinaa hodantinimada iyoiyo yacnii ghinahana hadduu xadkiisii uu ka baxo duqyaan inuu keenaa la arkaa walow basada allaahu risqa licibaadihi labaqow fi l ardi dhulkayba ku qooqi lahaayeenuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ayb marka dhexdhexaadkaa fiican wa as'aluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa naciiman nicmo laa yanfadu aan dhammaanaynin ayb oon go-aynin oon dhammaanayninba waa jannada nicmada kale laga go-aysaa maogtahay wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa qurata caynin ilqabowsi yacni farxad waa hadda laa tanqadicu aan go-aynin ayb wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa aridaa raalli ahaansho bacda alqadaa'i markaad wax ii qadarta ka gadaale nacam marka qadaha ilaahay iyo qadarka alle laba waxyaabood baa ayaa inay qofka muminka inay uga dambeysa la rabaa waxna waxaa weeyaan qadarki inuu ku sabro kaas waajib waa isaga sunno ma aha waajiba waaye sababtoo haddii sabarka laga taga maxaa ku xigayana tasakhud in qadarkii alle loo caroodaba nacam maxay waxaan iigu dhaceen iyo saan waa igu gef iyo yacni ilaahay aniga ma ii darnaaday iyo haddaad yacni tasakhud yaa haddii sabarka la waayo oo qadarka lagu sabri waayo waxaa imaanaysa in loo carays loo caraysnaado taa iyada marka sabarku waa waajib masaladaas nacam ama ridaa in lagu sii raalli noqdo qadarka taa iyada mustaxab waay waana darajo sare ninkii gaaraya isaga markaas waa fiican yahay sooma kasin oo mathalan ilaahay subxaana watacaala jirow kuu qadarayo kuu keenay mathalan dhibaataa kugu dhacday ilmaha kaa dhintay inaad yacni rido ood qadarkaas ilaahay raalli aada raalli kasii noqoto darajo dheeraada waa iyada laakin haddaad sabarto ilmaha markay kaa dhintaan haddaad iska sabarto waajibkii waa gudata adiga wixii ridaha waajibka wixii kasii dambeeya mustaxabay sii noqonaya nacam sheikhulislaam ibnu teymiya ibnulqayim iyo culamada saasay sheegeen ayb wuxuu yidhi marka wa asaluka aridaa marka xaaladii wanaagsaneedu marka alla nabiga nabiga caleyh salatu salaam oo weydiisanaya wa asaluka aridaa raalli ahaansho ayaan ku su-aalanayaa bacda alqadaai qadaa kadib marka dadka waxaa isku qaldaanaa jirta masale aad yacni in loo baraarujiye u baahan masaladaa waxay tahay shaygan qadarka ee adiga yacni kula qaraar ama dhibaatada xoogaa aad aad ka dareemaysid yacni inaad ku sabarto waa lagu amro waa waajib ridihiina waa sunnaa lagu yidhi laakiin waxyaabo waxaa jira sidoo kale iyadana naxariista ka mid ah oo inaad dad ka tagta in lagu ciqaababa laga yaabo maxaa ka mid a maalan qofka ilmihiisiyaa ka dhinteen oo kale maalan ilmahaaga markay kaa dhintaan dabcan naxariis iyo yacni shafaqo inaad u qabto waay ma ogtahay marka qaara ayaga waxay leeyihiin ridihiiba intay xadka ka bixiyaan ayay waxay leeyihin ninka aanba qoslinba marka ilmihiisa ay ka dhintaan oo yacnii inuu ilmo ay u dhasheen iyo inay ka dhinteenba qofkaysa iskugu mid u noqonin qadarkii qofkaas maba raalliba kama noqoninay kuleeyihin taas khalad waa iyada nacam maxaa yeele nebiga caleyhi salaatu wasalaam cunugiisii ibraahim ibraahim ah markuu ka dhintay waa u ooyey rasuulka sal alla ly slam soo maa markaasuu wuxuu yidhi ina alcayna latadmac wa ina alqalba layaxzan walaa naquulu ilaa maa yurdi rabba nacam marka nebigi yaa waay ninka ka tawakul badan oo ka rido badan oo qadar uga raalli ahaansho badan yaa waay rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam nacam marka taa waxaa markii la weydiiyena nebiga wuxuu yidhi naxariis waa yidhi midaan nacam waa naxariis ilaahay yacnii addoommadiisa oo ku beeray waay marka haddii adig naxariistaa marka ay kaa tagto ay meeshii ka baxdo qasaawa qalbiga marka bedeleysa naxariista taas iyadana dembi waay nacam marka intaasu qadar ku dhex jira wa asaluka waxaan ku su-aalanayaa barda al cayshi wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa bardal cayshi nolosha qabowgeeda macnaa raaxadeeda waay bacda almowti geerida kadib oo nolosha qabriga inaa ilaah iigu nicmayso ood iigu raaxayso ood iigu qaboojisaan ku weydiisanayaa wa asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa ladata annadari fiirin macaansigeed ilaa wejhika wejigaaga aan eegoon fiiriyo nacam wejigaaga fiirintiisa inaan ku macaansadaan ilaah ku weydiisanayaa marka ladata nadari buu ka ayaa laga cabiray waxay leeyihiin marka culamada waxaa looga sidaan macnahan looga tacbiirinayaa fiirin fiirin alla la ee yacni eegid alla la eego keliya maaha waxaa la weydiisanaye in ilaahay subxaanahu watacaala oo ugu raaxeeyo fiirintaas ugu raaxayntuna marka maxay say ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa fiirmada ilaahay aada eegeysa in laguu badiyo nacam dadkuna inta biqadri acmaalihim bay ilaahay u eegayan jannada dhexdeeda xataa inta jannada gasho dadaa ilaahay subxaana watacaala mar kasta maalin kasta eegayo dadna waxaa weyn usbuucii inay mar arkaana laga yaabaa dadba marka nin allaale inta camalkiisu ou la egyahay waay marka qofka yacnii ilaahay subxaana watacaala eegmadiisa iyo aragtidiisu ay kusoo noqnoqonaysa de waa ku raaxaysta nacam soo ma garanin wuxuu yidhi marka wa asaluka waxaan ku su-aalanayaa ladata nadari fiirin ama eegmo macaansigeed ilaa wejiga aan eego wa shawqa iyo uhilow ilaa liqaa'ika ayaan ku weydiisanaya uhiloobid ilaa liqaa'ika la kulankaaga aan u hiloobo ayb marka qofka ilaahay la kulankiisa u hiloobaya waa qof dabcan de inuu yacni daacada ku fiican weeyaan qofka kaloon daacada ku fiicnayn inuu alla la kulmo maba rababa moogta aminuunaaya xadiidka wuxuu ahaa man axaba liqaa'a allahi qofka ilaahay la kulankiisa jeclaado axaba allaahu liqaa'ahu ka kalena waa cagsigiisa washawqa uhiloobid ilaa liqaa'ika la kulankaaga aan u hiloobo fii gayri daraa'a dhib la'aan dhib la-aan dhibkaas oo taas oo mudiratin wax dhibto xaalad adag oo yacnii xaalad adag la-aanteed taas oo mudiratin wax dhibayso walaa fitnatin fitna la-aan fitnadaasoo mudilatin wax dhuminayso oo baadiyeynayso allaahuma yaa allahu allow zayinnaa nagu qurxi biziinati aliimaani iimaanka quruxdiisa wajcalnaa ilaahu waxaad naga dhigtaa hudaatan kuwo wax hanuuniyo muhtadiina ee hanuunsan iyagana nacam hudaatan ay waa jamcu haadin qofka hanuuniyaa la yidhaha kuwa dadka hanuuniya ilaahu naga dhig muhtadiina iyagana hanuunsan oo naftoodana u hanuunsan kharajahu nasaa'iyu baa soo saaray isnaadkiisuna waa saxiix ayb marka ducadan duca jaamica ah weeyaan oo wax badan ururinayso marka salaada dhexdeedana lagu akrinaa sida camaarba uu sheegay inuu salaada dhexdeeda ayaa lagu akrinaya qaala thawbaanu radia allaahu canhu waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalama rasuulku wuxuu ahaa ida nsarafa min salaatihi salaadiisa haddii uu ka gadoomo istakfara allaha halaatan ilaahay buu dembi dhaaf weydiisanayay saddex jeer halkan wuxuu ka galay wixii ka bilowdo salaada kadib wax la akhriyo marka wuxuu yidhi nabiga sala allahu aleyh wali wasalam salaadda markuu ka baxo istakfar allaha halaatan saddex jeer buu ilaahay dembi dhaaf weydiisan jiray habkee habkeebuu u weydiisan jiray laakiin awsaaci baa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi kaana yaquulu wuxuu dhahayey astakfirullah astakfirullah astakfirullah sidaa buu dhahayey wa qaala waxa uu yidhi allaahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta yaa da aljalaali waalikraam allaahuma yaa allahu allow anta adigu assalaamu baa tahay ceeb mid ka nabadgalay iyo nuqsaan mid ka nabadgalaa tahay assalaamu baa tahay yacni mid nabadgeliyo ayaa tahay ayb wa minka adiga xaggaagaana assalaamu nabadgelyada iyoyacni ay ka ahaatay ayb macnaha waxaa weeyaan wa minka yurja salaamu ilaahu agtaadaas nabadgelyada laga rajeeya xaggaaga xaggaaga ayaa nabadgelyada laga hibeeyaa oo laga dhiibaa xaggaagaa nabadgelyada laga faa'iideystaa intaasaa marka wa minka salaamu macnaheesaas wey marka nabadgelyada ilaahay baa la weydiistaa subxaana watacaala asbaabtii oo kugu siilahan waa lagu dadaalaa oo waxaa weeyaan marka ilaahay subxaana watacaala in la caabudo alla laga cabsado oo ilaahay subxaana watacaala daacadiisa lagu dadaalo macaasidana layska dhaafo asalka colaadaha waxaa u asala iyo nabadgelye darada waxaaba asal u ahba macaasidaa asal u ah nacam ilahay wuxuu yihi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabad aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun muminuuna ayaa marka marka dambe muslimiinta yacnii xilliga nabi nabiyullahi ciisa uu soo degi doono uu imaan doono dadku ay markaasi dad dadkii ajuuj iyo maajuujna la dilo la baabi-iyo xilligaas yarkaa waxaa weeyaan nabiga caleyhi salatu salaam wuxuu tilmaamay dugaagii iyo xoolihii inay is ag daaqayaan oo dadka yacnii wax yar oo cuntaa inay dadka dhan ku wada filnaanayso ibnu kathiir iyo culammada waxay dhahaan asbaabta keenaysaa waxay tahay colaadan adduunyada ka jirto dugaaga iyo xoolaha xataa gashay sababta keenaysa macaasida waay macaasida markaas aad u yaraanaysa nacam soomakasin saasay leeyihin marka culamada nacam haddii marka macaasida laga waayo adduunyada yani xataa dogaagii iyo xoolihii waa iska is ag daaqayan waxba is yeeli maayaan ayib marka wa minka xaggaaga asalaamu nabadgelyada ay ahaatay marka nabadgelyada ilaah xaggiisaa la weydiistaa nacam golayaal badanoo adduunyada hadda waxaa la dhistay nabadgelyo lagu magacaaba laakiin wax lagu fasaadiyo oo nabadgelyo daradaba laga soo aas aasaa adduunyada laga dhistay nacam sooma kasin kuwaas marka haddaad ammaan u doonatay iyo nabadgelyo haddaad u doonata adiga leh taqaan marka meeshaa ka helaysa nacam ilaahay inaad nabadgelyada u doonato wa minka salaam oo rabbi aad inta bariso ilaahayna aad adeecdo waa ku siinaa ilaahay nabadgelye bani aadamkan muxuu ku hayaa adiga tabaarakta yaa daljalaali waalikraami tabaarakta ilaahu ixsaankaagu waa siyaadayo waa batay ama waad sara martay yaa daljalaali weynaanta allah u saaxiibka aho walikraami imaamuuska kharajahu muslim baa soo saaray wa can ilmugiirati bni shucba radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa idaa faraqa hadduu dhammeeyo min asalaati salaadda hadduu ka faaruq noqdo ka baxo qaala wuxuu dhahayay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir allaahuma laa maanica limaa actayt walaa mucطiya limaa manact walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd waa soo marnay alfaadan macnaheeda macaanideeda marka ku noqon mayno muttafaqun calayhi weliba waxay ku timid muqiiro xadiidkan uu ku sheegay mucaawiye radia allahu canhu ayaa intuu warqad qoray ayaa marka wuxuu u diray muqiira markaasuu yidhi wixii aad nebiga ka maqashay ee axaadiista aada maqashay ama ama wixii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaad nebiga ka warinayso iisoo qoru yidhi oo iisoo dir cilmi buu ka codsaday marka muqiira marka wuxuu yidhi kaatibkiisau u yeeray qor buu yidhi marka tan ducadaanuu marka qoray muqiira radia allahu canhu almuqiiratu bnu shucba waxaa laga qaadana asxaabta inay cilmiga isweydii jireen cilmiga in laysku qori karo nacam oo laysu diri karo mukaatabada waxaa la yidhaha musalaxana wujuuhu taxamulka kamidana waa loo soo deliishadaa wa can cabdillahi bni zubayr radia allahu canhuma waxaa laga wariyey annahu kaana yaquulu wuxuu ahaa inuu dhihi jiray cabdullahi bni zubayr dubura kulli salaatin salaad kasta dabadeeda xiina yusallimu markuu salaamo noqsado ama wa can cabdillahi bni zubayr radia allahu canhuma anahu rasuulka sal ly salam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray dubura kulli salaatin salaad kasto annahu ibnu zubayr dhe kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah macbuud xaq lagu caabudaa ma jir isaga mooyaane walaa nacbudu ma caabudeynana ilaa iyaahu isaga mooyaane oo cibaadadeenna isaga unbay ku kooban tahay oo xasri baa ku jiro qasri ayaa ku jira nacam qasru sifa cala almawsuufi baa ku jirta cayni sida uu dhahayo ay cibaadatunaa maqsuuratun cala allaahi weyaan cibaadadeena alle unbaa lagu koobay lahu nicmatu asbaabta alle keliya loogu koobay waa maxay nicmada oo dhan saa iskale nacam lahu ilaahay keligii unbay u sugnaatay annicmatu nicmooyinka oo dhan walahu lfadlu fadliga iyo dheeraadsiinta oo dhanna ilaahaybaa iska leh walahu waxaa u sugnaaday alla subxaana wa tacaala keligii athanaau ammaantii alxasanu wanaagsanayd ammaan wanaagsan baa u sugnaatay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allaahu allah mooyaane sidaa baan dhahaynaa mukhlisiina xaal aannahay annagoo u barax tirayno lahu lilaahi alle addiina cibaadada annagoo u barax tirayno alle walow kariha alkaafiruuna walow kariha haba nacaan alkaafiruuna gaalada marka yani waxaa maqan walow kariha alkaafiruuna mafcuulkii waa maqan yahay maxay nacayaan gaaladiina walow kariha alkaafiruuna kownanaa mukhlisiina lahu ddiin inaan ilaahay keliya cibaadada u barax tirayno walow kariha alkaafiruuna haba naceen gaalada arrintaas nacam oo saa waa yeelaynaa annaga ilaahay keligiis baan caabudaynaa qur-aankana jumladan oo kale waa ku jirtaayo fadcu llaaha mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun nacam ilaahay barya caabuda idinkoo cibaadada u gooni yeelaayo walow kariha alkaafiruun gaalada haba nacaanba yacni inaad saa yeelaysaan marka gaaladii ma jeclaa karaan adoo ilaahay keligiisa hala caabudo qof dhahaya ma jeclaa karaan tawxiidka sina kuma jeclaanayaan nacam walidaalika in allaale inta marka shirkiga iyo khuraafada ku socoto waxay ka jecel yihiin ma laha nacam dadka tawxiidka iyo yacni muwaxidiinta ahna oo ilaahay keliya hala caabudo manhajkii allana dhulka ha lagu xukumo taaganna marna ma jeclaanayan wa qaala bnu zubayr radia allaahu canhumaa kaana rasuulullaahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuhalilu bihinna inuu ku yacni laa ilaaha ila allah haysanayo kuwan dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda yuhalilu bimacnaa waxaa weeyaan qowlu laa ilaha illa allah waay inuu marka ku laa ilaaha illa allah haysanaayo ayuu ahaa ducadan dubura kuli salaatin salaad kasta gadaasheeda kharajahu muslim baa soo saaray wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hureyra ana fuqaraaa almuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii atow rasuulallahi nabiga u yimaadeen sala allahu caleyh waalihi wasalam fa qaaluu waxay yidhaahdeen dahaba ahluduthuuri ayb fa qaaluu waxay yidhaahdeen dahaba ahluduthuuri dadkii maalka u saaxiibka ahaa waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyinkii sarsare wanaciimi almuqiimi iyo nicmadii daa'imaysay ee negida ahayd bay la tageen yusalluuna way tukanayaan kamaa nusallii saan u tukanayn oo kale wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soomayn oo kale walahum waxayna leeyihiin fadlun dheeraad oo min amwaalin maal ah maal ah yaxujuuna bihaa way ka xajinayaan wayactamiruuna waa ka cumraysanayaan wayujaahiduuna waa ka jihaadayaan wayatasaddaquuna waana ka sadaqaysanayaan ilaa cibaadaadkaas oo dhan maal bay u baahan yihiin maogtahay nacam xilliga saxaabadana diiwaan ama ciidan ma jirin oo laga qalabeeyo marka dadka jihaadaya ee nin kastaa wixiis unbuu soo qaadanaya nacam hubkiisii iyo wixiis asaa isqalabeynaya nacam ayb walidaalika nabiga sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu tilmaamay uu sheegay xadiidkii aayadii watay ahayd walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanaa anlaa yajiduu maa yunfiquun markay waayeen waxay ku baxaan nebiguna u waayey iyagoo iska ilmeynaya meesha ka dhaqaaqeen oo aada iyo aada yacnii fadiilada dhaafaysa darteed ka qoomameynayo halkanna marka waa muhaajiriinta iyaguna saasoo kale waxay rabaan marka dadkan fuqarada ah de maalkiina inay alla ka caabudaanay rabaan mana haystaan maalkii nacam marka waa macnihii waxay dabaqayaan qowluhu tacaala saabiquu ilaa makfirati min rabbikum iyo wa fii dalika falyatanaafasil mutanaafisuun ayay dabaqayaan alaa markaasuu fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi alaa ucallimukum miyaanan idin baraynin shay-an shay tudrikuuna bihi aada markaa ku haleeleysaan waxaad ku haleeleysaan miyaanan idin baraynin man sabaqakum qofkii idinka idinka horreeyey man sabaqakum qofkii idinka hormaray wa tasbiquuna bihi aada uga hormaraysaan man bacdakum kan idinka dambeeyo walaa yakuunu axadun qofna aanu uusan u ahaanaynin walaa yakuunu axadun qofna uunan noqonaynin afdala minkum mid idinka idinka fadli badan ilaa man qof mooyaane sanaca sameeyey midla maa sanactum waxa aad idinku samayseen oo kale qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah iskabadaa inaadan noo sheeginna barina rasuulka ilaahi na bar qaala waxau yidhi tusabbixuuna wa taxmaduuna wa tukabbiruuna khalfa kulli salaatin waa subxaanallaysanaysaan alxamdulilah baad dhahaysaan allahu akbar baad dhahaysaan salaad kasta gadaasheeda oo farad ah weeyaan dabcan halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex jeer qaala abuu saalix abuu saalix isamaan waxau yidhi marka yaquulu wuxuu dhahayaa subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar xataa yakuuna minhuna ilaa uu ka ahaado kullihinna dhammaantood halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex abuu saalix marka sifada ayuu kusii darayo nabigu wuxuu yidhi tusabbixuuna wa taxmaduuna wa tukabiruuna allaha halaathan wa halaathiin see la yeelaa marka riwaayadan waxay leedahay subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar ilaa soddon iyo saddex laga tago saasaa loo tirina laakiin riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan yacnii tusabbixuuna allaha halaathan wa halaathiin taxmaduuna allaha halaathan wa halaathiin wa tukabiruuna allaha halaathan wa halaathiin waa kala bixbixina riwaay riwaayo kalena marka haddii labadaba uu sameeyo laa ba'sa dhibaato ma laha muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen ayb marka waxaa laga qaadanana in dikrigan marka fadiilada wax ajar weyn lagu gaarayo nacam oo dadka kaa horeeya aa kusoo qabanaysid nacam dadka kaa dambeeyana aada uga hormaraysid ilaa uu qof adiga waxaad samaysoo kale sameeyey acmaasha qurubaadka ama alle loogu dhowaadana kaas kaaga sii batay wa canhu ayda can rasuuli illaahi sala allahu caleyh waali wasalama qaal man sabaxa allaha qofkii ilaahay nasaho u tasbiixsado fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex waxamid allaaha waa kan alla ammaano halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex wa kabara allaha alla u weyneeyo allahu akbar yidhaha halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex wa qaala tamaama almi'ati boqolka dhammaystirkeedana yiri yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir gufirat khadaayaahu dunuubtiisa waa la dhaafayaa wa in kaanad haba ahaato mithla zabadi albaxri badda xumbadeedaba ha ahaato yacni intay tiro ka qabto waay hirarkaa tirada badan ee xumbaynayo hala ekaadaan dunuubtiisa kharajahu muslim xadiidka muslim baa soo bixiyey marka kan wuxuu noogu daray laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir in boqol looga dhigaayo wacan cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi khaslataani labo arrimood aw amase khallataani laba waxyaabood laba yacni arin arrin laa yuxaafidu ma daa'imo calayhimaa labadaas arrin korkooda cabdun adoon oo muslimun muslim ah ilaa dakhala aljanna jannadu ayuu galaa laba waxyaabood qof muslima ma daa'imo ilaa jannada unbuu galaa wahumaa labadaas arrimoodna yasiirun waa fudud yihiin wahumaa labadoodan yasiirun waaye fudayd weeyaan waman yacmalu waman axadka yacmalu samaynayo bihimaa labadaas arrinna qaliilun waa yaryahay yiri nabiga sal l slam jannadaa lagu galaa waa fudud yihiin inta samaynaysana waa yaryihiin hadalkaas bal fiiris oo isu dabayaan yusabixu allaha ilaahay buu u tasbiixsanayaa fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda casharan toban wayaxmaduhu allah ayuu ammaanayaa alxamdu lilah buu dhahayaa casharan toban wayukabiruhu allahu akbar buu dhahayayo alloo weyneynayaa casharan toban wadaalika kaagaasi khamsuuna wa mi-ah boqol iyo konton weeyaan bilisaani carabka boqol iyo konton waa sababtoo ah toban iyo toban iyo toban misana waa shan iyo toban toban iyo toban iyo toban waa soddon soo maaha shanta salaadood ku dhufa marka soddonkii shan ku dhufa nacam soddon shan ku dhufa soo boqol iyo konton maaha carabka marka waa ka boqol iyo konton saas u jeedaa wa alfun wa khamsumiatin kun iyo shan boqol weeyaan fi lmiisaani miisaankana alxasanatu bicashri amhaaliha boqol iyo kontonkii markaas marka yani halkii xababa toban ka dhigta waa kun iyo shan boqol wayukabiru arbacan wa halaathiina wayukabiru uu takbiirsanaya arbacan wa halaathiina soddon iyo afar idaa akhada madjicahu markau seexanayo wayaxmadu halaathan wa halaathiina soddon iyo saddexna alxamdu lilah bau dhahayaa markau seexanayo wayusabixu halaathan wa halaathiina markau tasbiixsanayana wayusabixu wau tasbiixsanaya halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex jeer marka uu seexanayo fadalika kaagaasina mi-atun weeyaan boqol bilisaani carabka boqol bay ku tahay soddon iyo afar allahu akbar iyo soddon iyo saddex subxaan allah soddon iyo saddex alxamdulilah markaa isku darta waa boqol sooma kasin wa alfun kun weeyaan filmiisaani miisaanka miisaankiina kun bay ku tahay qaala waxau yihi falaqad ra-aytu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkan arkaayey yacqiduhaa isagoo guntaaya biyadihi gacantiisa ku guntaaya oo gacanta marka in lagu tirsada inay fiican tahay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow kayfa sideebay humaa iyagu labadan arrimood yasiirun ay u fudud yihiin waman yacmalu bihimaa qaliilun cidda samaynaysana ay u yar tahay sideebay cidda samaynaysana u yar tahay acmaashaanin ay u fudud yihiin haddana ilaa wixii fudud oo ajar badan lagu helo waa inay dadka isku ciriiriyaan soo maaha laakiin kaas adduunyaday u badan tahay nacam meeshan cadow daranaa jooga marka oo waxaanoo dhanba aan kuu ogolaynba nacam oo meel kuu taagan markaas wuxuu leey qaala nebigu wuxuu yidhi yatii axadakum midkiin ya'tii axadakum midkiin waxaa u imaanayo yacni shaydaanu shaydaan baa u imaanaya fii manaamihiba ugu imaanaya hurdadiisa yacni kolkau seexanayo ya'tii axadakum midkiin wou u imaanayaa yacnii ashaydaana shaydaan buu u jeedaya fii manaamihi hurdadiisa fa yunawimuhu waa seexinayaa qabla an yaquula intaunan dhihin nacam ducadanba intuusa akrinin ayuu seexinayaa nacam waya'tiihi waa u imaanayaa fii salaatihi salaadda marka uu ka baxo fa yudakiruhu wuxuu xusuusinayaa xaajatahu dantiisa qabla an yaquulahaa intaunan dhihin jaf marka meeshii waa ka kacaya yani salaada marka kuwii salaada ka dambeeyeyna mar allaala markuu salaadii tukada iyo wuxuu le brogramkii meeshaas waxbaa ka dhiman meeshaas waxbaa iska qabala markiiba waa baxayaa marka fadiiladan iyo waxaan oo dhan marka waa tagtay marka allahu mustacaan ada ilaahay inaad kaalmaysato unbaa shaydaanka isaga celi kartaa marka nacam inaa ilaahay kaalmaysato subxaanau wa tacaala kharajahu abu daawuud kharajahu abu daawuuda watirmidiyu wannasaa-iyu baa soo saareen oo riwaayada abi daawuud weliba yacqidu tasbiixa biyamiinihi bay dhahaysaa tasbiixdabuu midigtiisa ku guntaayay nacam labada isnaadkuna waa saxiix ayb nawowina waa xasaniyey kitaabkiisa aladkaar nasaa-i bus u tiiriyey laakiin waa wahmiyey oo ayb waxaan ujeedaa midan abu daawud ayuu u tiiriyey yani nasaa-i fawahima ee riwaayada nasaa-i oo soo saaray waa riwaayada hore weeyaan abu daawud se labada waa isku soo saaray xaafid ibnu xajarna nataa-ijul afkaarka waa ku xaseeyey isagayb marka acmaasha iyagoo yaryaraa laga yaaba oo yacni fudud ayaa laga yaabaa culays inuu kaa koro waxa culays kaa saarayan wax kale maan waa shaydaan un maa ayb adduunyada isaga danka ma laha walidaalika yacni ma kaa mashquulinayo dhinacaas dhinacan adduunyada kaa mashquulinayo ibnu cabaas radia allahu canhuma ayaa waxaa laga wariyey waxaa la yidhi dadka muslimiinta muxuu shaydaanku u waswaasinayaa oo u dhibayo qalbigooda oo ugeli u yacni mar walba u waswaasinayaa waa kuwaasaa yahuuddi iyo nasaarada iyo yacni markay salaadaha iyo ay galaan ayagu ay kanaa-istooda ay galaan waxaas ma qabaane markaasuu wuxuu yidhi shaydaanku muxuu ku falaa buu yidhi beyd oo kharaab a ma wuxuu ahaa tuuggu wuxuu yidhi tuugga guri aan wax yaalla jirin miyuu soo aadaya mase guri wax guri yacni camiran oo ay waxyaalaan guri waxyaallou soo aadaya nacam gurigaas guri oo mar hore wax kusoo ogaaday inays waxba oolin waayo saas ku jawaabay ibnu cabaas waabilu sayibka ibnulqayim uu ku sheegaywaharajuu waxay soo saareen aimadaas can cuqbata bni caamirin qaal inuu yidhi amaranii rasuululahi sal ly slam rasuulka ay amray an aqra'a inaan aqriyo almucawidaat mucawidaadka waa qul huwalaha iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda inaan ariyo adkaartay kamid tahay idana la aqriyo xadii sanadkiisu waa saxiix ibnu xibaanna waa saxiix ibnu xibaan baa saxiixyeen wa can abi umaamata radia allahu canhu qaal qiila lirasuulillahi rasuulka waxaa lagu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam ayu ducaai ducada teeba asmacu loo ajiibid badan yahay ayu ducaai ducada teeba asmacu ay yacni akharu ijaabatan oo aqbalitaankeeda uu badan yahay qaala jawfu leyli alaakhiri habeenka dambe habeenka xilligiisa dambe dhexdiisa wa dubura asalawaati almaktuubaati ee salaadaha maktuubaadkaee faradkaa gadaashooda nacam ducada la ducaystaa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yidhi xadiidkan isaga marka taxsiinkiisa nadar baa ku jira isnaadkiisa inqidaac baa ku jira iyo cancanatu ibni jureyj ibnu jureyjna waa mudalis marka waxaa dhici karta marka in xasanun ligayrihi uu yahay nacam ayb tacbiirka marka saa u ka wado bal haddiiba tirmidi ou xasanka ilaaqaba soo saasuu ka wadaa xasanka oo ilaaqayo xasanku marka oo ilaaqo sidiisa una wax kale ku xirin ka unba ujeedaa sida ibnu xajar nusatu nadarka uu ku sheegay ma u baahno marka yani waxaa laga yaabaa maba usii baahnaanaysaxadiidkan marka dee jawfu leyl ducada in la aqbalayo nusuulkii waqtiga dambe saddex meelood oo meel xibanka qeybta dambe in alla soo degayanba hore usoo marnay oo alle u dhahay man yadcuunii yaa i baryaayo oo aan ajiibaa dubura salawaati almaktuubaatna xadiidkan iyo xadiid kalaba way kusoo arooreen ducooyinka laakiin qofka see u duceysana muxuu sameynaya kuwaan nebigu hadda uu akrinayaba waa ducooyin qofku marka inuu ku dadaalo adkaartii nebiga uu akrin jiray waa ducooyin iyada laftirkeeda tan labaad waxaa weeyaan haddii u markaa duco inuu duceysto ou rabana inuu iska duceysto markaa nacam qofka waa yeeli karaa wuu duceysan karaa ama iyada ducada wasfi gaara laakiin haddii loo yeelo oo salaadaha faradka qasab ilaa ilaa in la duceeyo sida salaadda in wax laga tegayba loo malaynayo haddaan la yeelin oo taa la laasimsanayo oo dadku yacni imaamku uu u duceynayo dadkuna ay aamiinsanayaan oo dadku hadda ay caadaysteen haadihii iyada waxaa weya waa bidco waa bidca alimaam abu isxaaq shaatibi kitaabkiisa ictisaamka waa ku sheegay inay bidco tahay sidoo kale bahjatu nufuuska ibn abi jamra ibn abi jamrana bahjatu nufuuska ibn abi jamraha dhowr yacni ilaa boqol xadiiduu soo xulay oo bukhaariga kasoo xulay waana sharxay bahjat nufuus aa layra isagoo laba mujalado daabacan yahay halkaa isagana waa ku sheegay bahjatu nufuuska ducadan yani bacda salaad inay bidco tahay weliba bidca madmuuma inay tahay somakas oo la daa'imayan ka wadnaa na marka xadiidkan ma u soo daliishanaysid taasoo kale sababtoo a xadiidkan duca unba u idlaaqay laakiin adig inaad qeyd ku samaysoo tiraadid ilaa ilaa jamaacan u ducaysanayna nebiguna ma samayninba caleyhi salaatu wasalaam nam rasuulkana inuunan haddii rasuulka uu samayn lahaa adig makula tahay ma kula tahay nebiga inuu salaad walba gadaasheeda uu ducey jiray xadiidkeedana aan la haynin makula tahay eena ay soo aroortay rasuulku markuu allahu akbar yiraahdo allaahuma ducada uu akri jirayo ducaaul-istiftaaxa hoos uu u akri jiray waa soo aroortay feeri bukhaari iyo muslim iyo kutubta sunnada waa ku taallaa duco ou dadka u duceeyey dadkan aamiin ay ka daba dheheen oo nin kasta oo arki karo saxaabigana waa lasoo guuri waayey oo meel waa lasoo saari waayey makula taadi marka inay taas dhici karta nacam waxaa waxaa la yidhaha taasoo kale mimaa tatawafaru bihi dawaaci ama mimaa tatawafaru bihi alhimam in lasoo naqliyo waxyaaba waxaa iska jira yacni in la naqliyaa ayba yacni shayga yacni mathalan nabiga caleyhi salaatu wasalaam mathalan waxaa lagu leeyahay dadka markuu aasaayo dadka la duugo talqiinuu nebiga akhri jiray dayib nebiga hal qofna ma duugin labana ma duugin dad badan buu duugi jiray ummadiina waxay arkaysoo furan waayo ay u jeedaane miyaan lasoo guuri lahayn markaas kutubtiisa waaweyn oo kutubta sunnada waaweyn miyaanan lagu soo guuri lahayn taasoo kale nebigaa inta soo jeestay ayuu dadkii u duceeyey dadkiina aamiinay dhaheen waana daa'imi jireen noocaas daymuumada noocaas iyo daa'imitaankaas miyaan lasoo guuri lahayn ay kula tahay marka maxaa loo waayay marka nacam maxaa loogu dhegdhegaa marka axaadiidta caamkaa keliya nacam qofku marka hadduu dan leeyahay iska ducaysto laakiin in jama marka mararka qaarna inuu imaamka laftirkiisa dadku u duceeya wax dhibaataa kuma jirto haddaan la daa'imaynin oon laga dhiganaynin caado iska joogto oo mudarida wasfi noocaas oo kale ah maalan arrin oo kale soo timid xaalad dhibaa lagu jiraa maalan imaamka inuu markaas dadka u duceeyo wax dhibaataa male qunuud inuu sameeya inkastoo ay kasii fiican tahay qunuudkii hadday naasila iyo wax lamida ay jirto wa can mucaadi bni jabalin ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka akhada biyadihi gacantiisau qabtay wa qaala waxau yidhi yaa mucaadu mucaadow inii anigu wallaahi baan ku dhaartay la uxibuka waan ku jecelahay buu yidhi marka haddaad qofka jeceshaa inaa u sheegto sunada marka taasna waa ku jirtaa oo aathaartana saas way kusoo aroortay marka rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyay mucaad inii waa dhaartay weliba innii la uxibuka waan ku jecelahay buu yiri falaa tadacanna marka jacaylku wuxuu keenayaa in loo daacad loola taliyo qofka la jecel yahay nacam falaa tadacanna ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad kasta dabadeeda an taquula inaad tiraahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik sidaa inaad dhehayso hadaynin oo haka tegin allaahuma yaa allaahu allow acinnii igu kaalmey calaa dikrika xuskaaga wa shukrika shukrigaaga wa xusni cibaadatiga iyo cibaadadaada wanaageeda allow igu kaalmey kharajahu abuu daawuuda wannasaa-iy halkaa marka wuxuu uga baxay dacooyinka marka salaada ka dambeeyey faslun fi listikhaarati istikaaradii fasalka istikhaarada waxaa weyan waa khayr dalbid ay dalabul khayr weeyaan min allaahi alla in khayr laga dalbo arrin baadan ogeyn khayrkeeda iyo sharteeda kama warqabtid adiga markaasaad waxaa weeyaan waxaa u baahan tahay inaad ogaatid marka waa ka walaacsan tahay iska istikhaarayso waxyaabaha marka laga istikhaaroon kara maxaa waay marka shay waajiba inaad samayso maka istikhaaraysane maka istikhaaraysanaysa taas khayrkiisa waa laguu sheegay shay sunno ah oo nebigu uu kuu caddeeyey fadiiladiisa istikhaaro maka samaynaysid sababta waxaa weeyaan waa iyada inaad inuu khayr kuu yahay shaariciyaaba kuu caddeeyey waxa laga istikhaaraysanaya marka waxay noqonayaan shaygii mubaaxa ahaa oo labada daraf saanna aad samayn karta saanna aad samayn karta tee kuu roon taa marka inaad ka istikhaaraysato shaygii laftirkiisa cibaadada ahayd ama waajibka ama sunnada ahayd habkii ama dariiqii aada u raaci lahayd hadduu kala duwan yahay sharciga uu kuu dooransiiyey midka adiga aada adeegsa lahayd waa isaga waa ka istikhaaraysan kartaa taasoo kale laftirkeeda soo ma garan marka waxyaabahaas o dhan istikhaarada marka waxyaabahaasay gelaysaa istishaarada iyadana waxaa weya waa dalabulmashuura shuuro tala inaad weydiisid dadka ahelka u ah shuurada iyada marka fiqi gaarayba leedahay oo waxa laga shuureyn kara waa maxay waa waxaan alleeya rasuulka xugun aynan ka goynin yani waxyaabaha laga shuureeya waxaasoo kale waa yaa yaa lala tashtaa wixii ahlu yani dadka indheer garadka cilmigana leh diinta aqoonta u leh nin diintiina aqoon u leh indheer garadna ah nacam nin diintii yaqaana laakiin aan waxaad ka hadlaysood kala tashanaysaba aan fahamsanayn hata inaad kala tashato ma ahan kaas nacam taasoo kale soo ma garan rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam asxaabta yacni abubakar iyo kale iyo ragga lamidka ayuu la tashan jiray nacam aada ula tashan jiray mararka qaarkoodna waa dhacdaa inuu intuu yacni dad ay la taliyeen yacni xaaskiisa oo kale umusalam oo kale intay la talisay u taladii ka yeelay uu qaatay taladeeda marka talada qofka in qofka yani talada qof yacni un dictator oo keligiis un tiisa inay socoto raba inuusan noqonin waay ayb marka mashhuuraduna laba aayadood baa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uga hadlay washaawirhum fi lamri nebiga waa la faray mar mu'miniintana waa lagu ammaano wa amruhum shuuraa beynahum baa layiri arrintooda waa tashi shuurada adabahashan dimuqraadiyadda in shuurada shuqul iskuma laha dimuqraadiyadda waxaa weyan dadan ahal u ahaynaa lagala tashtaaba nacam sawdka waxaa weeyaan ninka caalimka ah iyo yacni iyo ninka faasiqa ahee hadda wax ou gala aan jirin oo shaqaysanin xitaa isku cad waayo marka madaxweyne la dooranayo bilaahi caleyk taas marka xaq miyaa nacam ayb ninka magaalada ugu caalimsan oo diinta ugu aqoonta badnaa oo talada fiican dhiibo iyo in la yidhaha adna hal codaa leedahay kaasna hal coduu leeyahay nacam afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiina afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun iyo isma laha marka nacam ayb taas marka dadaa baababkan waxaan dhan isdhexgeliya nacam qaala jaabir bnu cabdillaahi radia allahu canhuma wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka yucalimunaa wuxuuna barayay alistihaarata istikhaaraduuna barayay fi lumuuri kullihaa arrimaha oo dhan arrimaha oo dhan buu istikhaaraduuna barayay inaan ka istikhaaraysano marka arrimaha oo dhan waxaa weeyaan waa wixii aan sharcigu ka hadlin waayn wixii sharcigu meel saaray inay khayr yihiin ama uu meel saaray in laga fogaado khayrka uu ku jira in laga dheeraado kuwa lagama istikhaaraysanayo kamaa sida yucalimunaa uu noo baraya asuurata suuradda sida uu noo baro oo min alqur'aani qur-aanka ka mida yaquulu wuxuu dhahayaa idaa hama axadukum midkiin hadduu ku hamiyo bilamri arrinkii falyarkac ragcatayni laba ragca ha tukado min hayri lfariidati aan farad ahayn min hayri lfariidati yani oon yani fariidada aan heyrkeed ah oo salaada waajibka aan ahayn uma liyaqul ha dhaho allaahuma yaa allaahu allow inii anigu astakhiiruka waan kaaga khayr dalbayaa bicilmika cilmigaaga wa astaqdiruka ilaahu waa kaa qudira dalbayaa awood dalbayaa biqudratika awoodaadan kaaga awood dalbayaa maxaa adoonka awood ma laha khayrna ma yaqaan alla unbaa ayaa u khayrkana meeshuu ku jiro ma ogaan kara marar badan marka wuxuu u baahan yahay marka cilmiga alle qudrada alle inuu alla ku warsado wa as'aluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa min fadlika alcadiimi fadligaagii weynaa fa inaka adigu taqdiru waad awoodeysaa walaa aqdiru aniguna ma awoodo wa taclamu ilaahu waa ogtahay walaa aclamu aniguna ma ogi wa anta adiguna callaamu lguyuubi baa tahay qeybka kan ku aqoonta badan oo og baa tahay allaahuma yaa allaahu allow in kunta haddaad tahay waaba tahay taclamu inaad og tahay ana hada alamra arrinkan wa tusamiihi waad magacaabaysaa bismihi arrintii baad magacaabaysaa markaas waxaa markaa ka istikhaaraysanayso ayaad magacaabaysaa hadday ama safar tahay ama hadday guur tahay ama hadday tijaaro tahay wixii markaas adig aada rabtay ayaad magacaabaysaa marka allaahuma in kunta taclamu ana hada alamra wa tusamiihi waad magacaabaysaa bismihi khayrun lii inuu ii yahay khayr fii diinii diinkeyga iyo macaashii iyo nolosheyda iyo caaqibati amri iyo arinkee iyo arrinteyda ciribteeda dambe wacaajilihi iyo arrinteyda yacni midda degdegeyso waajilihii iyo midda dambe dhe aakhiradii weeyaane faqdurhu lii ilaahu io qadar wayasirhu lii ii fududee uma baarik lii fiihi uma markaa dabadeedna baarik lii fiihi ilaahu ii barakay io qadar ii yasiro ii fududay kadibna ii barakay intaas qofka intaas baa u wada baahan yahay wa in kunta haddaad taha allow waaba tahay taclamu inaad og tahay ana hada alamra arrinkan sharun lii inuu yahay shar oo aniga ii yahay fii diinii diinkayga dhexdiisa wa macaashihii nolosheyda wa caaqibati amrii arrinkayga cirib dambeedkiisa wa caajilihi ti arrinkayga midkiisa degdegayo waa adduunkeyga wa aajilihii ee aakhiradiisa ama wa caajilihii arrinteyda tan soo degdegeyso iyo midda ii dhimanee dambe wa aajilihi ah fasrifhu ilaahu leexi cani ani iga leexi wasrifnii ana ileexi canhu kaas iga leexi xaggiisa waqdur ilaahu ii jaangooy lii aniga alkhayra khayrka xaysu kaana meeshuu ahaado huma markaa dabadeedna radinii bihi ilaahu raalli midka ah iga dhig huma markaa dabadeedna radinii ay ijcalnii ilaahu waxaad iga dhigtaa raadiyan mid raalli ah ilaahu iga dhig bihi kaas ku raalli istikaaradii marka haddaad la timaado sidii marka adiga qalbigaaga aad ka heshay inay yani qalbigaaga dhinaca u batay iyo meeshaad marka qalbigaaga idminaan iyo deganaan ah uga dareento ilaahay ku tala saara markaas kharajahu lbukhaariyu binaxwihi buu soo saaray wayudkaru waxaa la sheegaya can anasin radia allahu canhu qaala inuu yihi anas qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam yaa anasu anasow yaa anasu anasow idaa hamamta biamrin arrin haddaad hamiso fastakhir rabbaka rabbigaa ka khayr dalab fiihi arrintaa sabca maraatin toddoba jeer huma ndur eeg ila aladii sabaqa wixii kuu soo hormaray ilaa qalbika qalbigaaga wax u soo hormaro fa ina alkhayra fiihi fa ina alkhayra khayrka fiihi kaa dhexdiisu ahaaday ibnu sunni baa soo saaray bisanadin waahin jiddaa sanad aad daciif u ah sida fatxulbaariga oo ku sheegaba oo waxaa ku jira annadru bnu anas bni maalik baa ku jiro marka imaamu dahabi wuxuu leeyahay laa yucrafu marka waxaad moodaa kaanahu waqaca mansuuban ilaa jaddihi buu yiri marka adiga ninkaa annadru bnu anas la yiraabaa calaa kulli xaal ku jira anas awowga u ahaa marka awowga waa loo nisbeeyey marka ina anas ma aha nacam anas wiilkiisa ma aha waxaa kaloo sidoo kale ku jiro cubaydullaahi bnu lximyari isaguna waa majhuul oo sheekh alalbani lam acrifu buu yiri wamaa nadima wamaa nadima hadalkan marka ibnu taymiya watay wamaa nadima ma shallaayo man istakhaara qofkii khayr ka dalba alkhaaliqa allaha khaaliq ah wa shaawara almakhluuqiina makhluuqana la tashto wa shaawara almakhluuqiina makhluuqiina la tashto makhluuqa kuwooda toosan oo la tashana wixii qalloocan oo kale iyo isagiiba qofkaan kala aqoonin khayr iyo shar maxaa lagala tashanaa six naam faaqidu shay laa yucdiih qof isagaba weysan wax uu weysan yahay isi haddaa tira adi unbaa kugungoobahay soo maaha watathabata ku yacni ka fiirsaday fii amrihi arrintiisana aan ku degdegin ee markaa ta'ani iyo deganaan ka sameeyey hubsaday arrintiisa ma shallaynaya faqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi washaawirhum fi lamri arrinka kala tasho fa idaa cazamta haddaad go-aan gaartana fatawakal cala allah ilaahay u tala saaro ood waxgoyso qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi maa tashaawara qowmun qola ma tashtaan yabtaquuna wajhallaha ilaahay wejigiisa iyagoo dalbayo xaal ay dalbayaan ilaa hadday tashtaan huduu waa lagu hanuuniyaa liarshadi amrihim arrinkooda kan ugu toosnaanta badan taladu marka aaday muhim u tahay nacam fiqigana waa ka mid tahay oo fiqhu siyaasa sharciya way ka mid tahay oo rasuulkeena caleyhi salaatu salaam loo waxyoonayo oo tiisa ka soco karo ayaan ka soco jirin tiisa soo ma garan marka qof aan rasuulka hadda ahayn waxaa weeyaan meeqa tala u baahanya marka tala badan u baanaanaya khulafaa uraashidiinna manhajkaas nebiga unbay ku socdeen ayakuna oo arrin markau dhaco cumar waa ogtihiin wuxuu u jamcin jiray dadka yacni ahlu cilmiga ahlu fadliga aqoonta leh ayuu u jamcin jiray go-aan iskama gaari jirin mararka qaar inay ku dhibto inuu ku dhibtoodaaba laga yaabaa xadiidkii dheeraaye waa ogtihiin markii daacuunka isagoo dad badan wado ayuu rabay inuu shaam galo daacuunana meeshii ka dilaacay markaas marka cumar inuu dadkaa tirada badan oo shaam geliyo markaa daacuunkiina de waxaa weeyaan dadku sidao u laayo waa caadi ma ahan ay dad badan ku dhintaan waa ka yacnii ma waa ka ma ma jeclaysanaynin haddana maca daalika xadiid ma haynin muhaajiriintii waa u yeeray warama buu yidhi maxaad u aragtaan waa ninbasi buu yidhi nacam ansaartii sidoo kale ninbasi buu yidhi odayaalkii muhaajiriintu haddana gaar ugu wacay nacam dadkii waaweynaa khibrada lahay ayaguna sidoo kale u arkay markii dambe isagoo tale ku gaaray inuu iska laabto ijtihaadkiisu yacnii qolada aan iska laabano meeshan yaanan gelin qabto isagoo raacay marka ra'yigooda ayaa cabdiraxmaan bin cawf yimid markaasuu wuxuu yidhi anaaba arrintaas sunno ku og buu yidhi oo nebiga waxaan ka maqlay sala allahu aleyh waali wasalam daacuunku hadduu dhul ka dilaaco kuwa ku jirana ayaysan ka bixin firaaran min almowt iyagoo geeri ka cararaayo kuwa aan soo gelin ayaysan soo gelin cumar marka ilaahay baa mahadloy ilaahay i waafajiye sunnadaas isaga sunno ahaan uma ogeyn lakiin ijtihaadkiisa waafaqa markaasaa nin baa marka wuxuu ku yidhi yaa cumar atafiru min qadar illah qadarka alla maa ka cararee buu yidhi markaasuu cumar wuxuu yidhi nacam nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah qadarka allaan ka cararayna kan allaan u cararayna qadarka alla nacam xagee looga baxsanaa qadar alla marka markaasuu tusaale usoo qaaday weliba nacam marka waxaa weeyaan calaa ayi xaal marka mushaawaradu marka waxay ahayd yacni fiqhiga yani siyaasa sharciya aada qeyb badan oo ku qotanto asxaabtii rasuulkana weliba yani khulafaa uraashidiin aaday ugu dadaali jireen walidaalika nebiga khilaafada oo ammaanay waxay ahayd yani khilaafa calaa minhaaji nubuwa khilaafada yani ahaanayso wuxuu ku tilmaamay soddon sano inay jireyso khilaafadaas waa xilliga abuubakar cumar cuhmaan iyo cali muddadii yareed iyo xasan lixdiisii bilood soddonka intaasay ku imaanaya xadiidka safiina sida kuwa uu tilmaamaya nacam marka waxyaabahaas waxay ku tusayaan in marka mushaawarada inay aada iyo aada muhiim u tahay marka waxaan hadda islaamka loo nisbeynayo marka dictatornimada iyo laga dhigayo yani dadkan marka iyagu aan muslimiinta ahaynna ay iska dhigayaan iyagu marka inayba keeneenba wadatashiga iyo waxyaabahaas inay iyagu keeneenba marka inay iska dhigayaanba aada arkayso sidaa sax ma ahan oo taariikhda islaamka dib haddii loogu laabto saasay ahaan jirtay faslun fi lkarbi walhami walxusni ducada loo akhristo kurbada hamiga iyo xusniga alkarbu walhamu walxusnu farqibaa udhexeeyo awalan yani hamiga iyo xusniga ayb waxaan ujeedaa awalan kurbada waxaa la yidhahdaa xusnun maca shidda farqiga udhexeeya kurbada iyo xusniga waa maxayna kurbada waxaa weeyaan waa tiiraanyo aad u daran weliba waa xusnun maca shidda weeyaan kurbada hami iyo xusnina maxaa farqiga udhexeeyo waxaa udhexeeya farqiga udhexeeya waxaa weeyaan alhamu inamaa yakuunu fi lamri almutawaqaci hamigu waa waxa mustaqbalka soo socdo cabsi mustaqbal ah baa kugu jirto cabsi waxaa kugu jirta mustaqbal ah oo wax soo socdaad ka baqaysa adiga markaa waa hami xusniguna wuxuu noqonayaa wixii lasoo dhaafay inaad ka murugeysan tahay saddexdooda marka furuuqdabaa udhexayso xusnigu waxaa weeyaan waa murug lasoo dhaafay hamigu waxaa weeyaan waa murug la rajeynayo waxaad ka baqaysa adiga inay kugu dhacaan murugtooda kurbadana waxaa weeyaan waa xusniga oo aada u daran waay xusni shadiida alcayni calamulhayibka saas u kala saaraya can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray cinda alkarbi murugta agteeda kolka uu yacni murugoodo wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati warabu alardi warabu alcarshi alkariim muttafaqun caleyhi ilaahay subxaana macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane alcadiimu allihii weynaa alxaliimu dulqaadka badnaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allah allah mooyaane rabuulcarshi carshiga rabbigiisa ah alcadiim carshigii weynaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu allah mooyaane rabusamaawaati ahaa samaawaadka rabbigooda walardi wa rabulardi dhulka rabbigiisa ahaa wa rabuulcarshi alkariim carshigii wanaagsanaana rabbigiisa ahaa muttafaqun caleyh wacan anasin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waalih wasalama anahu kaana wuxuu ahaa nabiga sal ly slam idaa xasabahu amrun arin haddii uu la soo gudboonaado annahu nebigu kaana wuxuu ahaa idaa xasabahu hadduu murjiyo amrun arin qaala wuxuu dhahay yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astakiid yaa xayu yaa qayuum yacnii allaha midka noolow oo nolosha taamka ah nool ayb yaa xayu yaa qayuumu yaa qayuumu allaha makhluuqa xaajaadkooda oo dhan siinayo u taaganow tiisana allahyani allaha isaga naftiisana u taaganow labadaa magac buu marka ilaahay wax ku warsanayaa biraxmatika naxari astakiidu waan gargaar waa gurmad dalbanayaa biraxmatika naxariistaadan ku gurmad dalbanayaa gurmad ayaan kaa dalbanayaa naxariistaadaanna kaaga dalbanayaa raxmadda allo ku tawasulaya liannahaa sifatun min sifaatihi ayb cayni wuxuu leeyahay biraxmatika astakiid ficilka dambeynta la dambeysiiyo gadaal loo dhigay ikhtisaas baa ku jiro macnaheeduna waxaa weeyaan ay nakhusuka bilistigaahati waa istigaatada adaan kugu gaar yeelaynaa marka qolada iyagu qolihii dhihi jira alistigaahatu bigayri illaahi yaa jirta iyo halkaas ugu dhammaatay qur-aankii baaba diidaya taasoo kale marar badanna waa ka hadan wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh waali wasalam kaana idaa hamahu wuxuu ahaa haddii uu murug geliyo almru arinkii rafaca rasahu madaxiisoo kor yeelaayey ila samaai samada xaggeeda faqaala wuxuu dhahay subxaana allahi alcadiim saasudhahay waida jtahada hadduu ku dadaalayo fi ducaa'i alla barigana qaala wuxuu dhahay yaa xayu yaa qayuum kharajahuma tirmidiyu tirmidi baa soo saaray mid kastaana xadiidun gariibun buu yiri weliba midka dambe waa daciifun jiddan oo ibraahim ibnu lfadl ayaa ku jira waana matruuk kamaa fi taqriib wacan abi bakrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal nabiga sala allahu aleyh ali wasalam waxau yidhi dacawaatu lmakruubi qofka la kurbeeyey alla berigiisa allaahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii darfata caynin wa aslix lii sha'nii kullahu laa ilaaha illaa anta weeyaan allaahuma yaa allaahu allow raxmataka arjuu arjuu raxmataka naxariistaadan rajaynayaa falaa takilnii ha ii wakiilanin oo ha ii tala saaranin ilaa nafsii nafsadeyda darfata caynin ilbiriqsi ilbiriqsina nafteyda ha ii deynin oo ay kaalmey adiga weynacam ayb wa aslix lii sha'nii sha'nigeygii arrinteydana ilaahu ii hagaaji kullahu dhammaantiis laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga mooyaane wacan asmaa marka adkaarta haddaad aada u fiiriso waxaa weeyaan dhammaanteed waxaad moodaa inay isugu soo biyo shubanaysaba iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maraad ilaahay kaalmo weydiisanayso dacfigaaga iyo cajzigaaga aada qiranayso iyo mar waxaa weeyaan aada ilaahay keligii caabudayso laa ilaaha illaa anta iyo laa ilaha illaa waxdahu laa shariika lahu isay ugu badan tahay ihtimaamka marka diintu ay siinaysa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aad garanay marka ibnulqayimna kitaabkiisa madaariju saalikiinka wuxuu ku saleeyeyba macnahaas madaariju saalikiin beyna manaasili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wacan asmaaa binti cumaysin radia allahu canha qaalat waxay tiri qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh waalihi wasalama rasuulka waxa uu igu yidhi alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kelimaatin kelmado taquuliinahunna aad odhanaysid oo dhehaysid cinda alkarbi murugta agteeda markaad murugooto aw fi lkarbi ama murugta dhexdeeda oo waa maxay marka allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-a allaahu allaahu waa tawkiid lafdi ah weeyaan iyaaka iyaaka oo kale allaahu allaahu allaahu alle allaahu alle rabbii weeyaan rabbigay weeyaan laa ushriku la wadaajin maayo bihi isaga shay-an waxba la wadaajin maayo wa fi riwaayati riwaayadana annahaa iyadu tuqaalu waxaa la dhahayaa sabca maraatin toddoba jeer allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-a say u yarta balfeer marka murug iyo shiddo ku qabato saas baad dhahaysaa saasuu yidhi kharajahumaa abu daawuuda baa soo saaray kan hore isnaadkiisu waa xasan ibnu xibaan baa saxiix yeela ka kalena waa xasan ama waa saxiix nacam ayb marka xadiidku marka labada xadiidku marka waxaa weya waa waa saxiix ayb marka axaadiidtan marka iyadana waa kurbada iyo shiddada iyo murugta qofka markay qabata ayuu la imaanayaa u akhrisanayaa wacan sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama dacwatu dinnuun dinnuun nabiyullaahi yuunus weeyaane ducadiisii id dacaa bihaa id kolkii waqti dacaa uu ku alla bariyay bihaa iyada wa huwa isaga oo fii batni lxuuti mallayga calooshiisa ku jiro waa maxay dacwadaasi laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin weyaan laa ilaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga mooyaane subxaanaka ilaah waan ku nasahayaa nuqsaanan kaa hufayaa inii anigu kuntu waxaan ahaaday min aldaalimiinan ka mid ahaaday kuwa naftooda dulmiyey cajsi buu qiranaa lam yadcuu bihaa kuma ducaysto rajulun nin muslimun muslim ah fii shay-in shay dhexdiisa qadu weligiis yani hor ila istajaaba allaahu lahu ilaa alla waa ajiibaya subxaana wa tacaala kharajahu tirmidiyu ayaa soo saaray waana saxiix xaakimna waa soo saaray sidoo kale waana saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay ayb wa fii riwaayatin inii anigu la aclamu waxaan ogahay kelimatan kelmad laa yaquuluhaa makruubun qof kurbaysan aanu dhehaynin qof kurbaysan uunan dhehaynin ilaa faraja allaahu canhu ilaa alla waa ka faydaya xaggiisa kurbadaasi kelimatu akhii yuunus calayhi salaam walaalkay yuunus kelmadiisii weeyaan wacan cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal maa asaaba cabdan hamun addoon murug ma qabanin walaa xusnun tiraanya ma qabato oo ma qabanin fa qaala yidhi allaahuma inii cabduka ilaahu addoonkaagaan ahay wabnu cabdikaan ahay addoonkaaga inankiisa wabnu amatika addoontaada inankeedii naasiyatii biyadika foodeyda gacantaaday ahaatay oo adaa igu tasarufa aniga maadin fiya xukmuka maadin waxaa igu yacni tegaya fiya aniga dhexdeeda xukmuka xukunkaaga xukunkaaga waa igu dureeraya waa igu soconaya weyaan cadlun fiya qadaa'uka cadlun weeyaan yani mid yacni cadli ku dhisan fiya aniga shanigeyga qadaa'uka qadahaaga as'aluka waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin magac kastaan kugu weydiisanayaa huwa laka adiga aada leedahay samayta bii nafsaka nafsadaada a ku magacowday ow amas ansaltahu aada soo dejisay fii kitaabika kitaabkaaga dhexdiisa aw callamtahu ama aada bartay axaddan axad oo min khalqika khalqigaaga ka mid a aw ista'harta bihi ama aada dooratay adiga ood gaar yacni ula gaar noqotood la khaas noqotay fii cilmi algheybi cilmulgheybka cindaka adiga agtaada ahaaday an tajcala alqur'aana qur-aanka inaad igaga dhigto rabiica qalbii qalbigeyga gugiisa wa nuura sadrii laabtayda yani iftiinkeeda marka xadiidkan waxaa sharxa u baahanya wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi w saxbii wasalam